wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa kismaayo ku qabatay kulan dib u eegis loogu sameynayo mashruuca dhisidda adkeysiga bulshooyinka nugul ee ku nool soomaaliya kulankan oo si rasmi ah looga daafuray kismaayo ayaa waxaa daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland maxamed weli cali waxaana ka qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha khuseeya mashruucan hay-adaha ku bahoobay dalada b r c i s iyo horwadeenada qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankan loogu qabtay magaalada kismaayo waxay noo tahay sharaf ireynreyn inaan iskugu imaana coordination meetingka mashruucan heshiiska ama wadajirka ay ku yihiin hay-adaha halkan lagu xusay juba foundation n r c concern iyo l a g waxaan xusaa maalinkai mashruucan aan daafuraynay kulankiisii koowaad waxaan ku qabanay hotel maamuus maalmihii wixii ka dambeeyna xoogaa badan xaggay wax marsiinayeen iyo meeshii mashruucii shaqadiis xaggay maraysay waxaa ka jiray xoogaa yaraa gaab marka waxaan filayaa xog dhammaystiran inaa kulankan lagu heli doono laakiin mar kasta waxyaabaha inaan la adhanlay garayna u baahan waxaa weeye hay-adda n r c iyo concern worldwide ma joogi doonaan soomaaliya in the coast oo maalin ay ka tegayaan maalinkaay soomaaliya istaagto oo xoog yeela marka adeega aada bixinaysaan mar kasta inuu adeeg coordinated u yahay dhinaca kale agaasimaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyaddii muhiimadda uu leeyahay kulankaani runtii waxaan ku faraxsannahay shirkan maanta inta dhacayo nagala soo qayb galeen agaasimayaasha guud ee wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kala duwan sida wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda environmentiga ay nagala soo qayb galeen sidoo kaleeta ay xaadir ku yihiin ama ay nagala soo qayb galeen hay-adaha n r c juba foundation concern worldwide iyo lifeline gedo aad iyo aad baa idiin soo dhaweyneynaa shaqaalaha kale ee wasaaradaha kala duwan ka socdana sidoo kale waan soo dhaweyneynaa farxad ayay noo tahay barnaamijkeenii coordination meetingka ama qabanqaabada mashruuca habsame u socodkiisa iyo meeluha uu maraya laisaga wareysanaya inaan maanta isugu nimaano barnaamijkani khiyaaray sidaad ka aragteenba emailka mar hore laydinku casuumay waa mashruuc horey kick off loogu sameeyey oo muddo shaqaynayey mashruuca dabagal buu leeyahay kulamuu leeyahay laisugu waraysto laisugu yimaado waxaan rabnaa meesha uu marayo progresskiisa inaan isla wada ogaano wasaaradaha involvementigooda iyo degmooyinka uu ka howlgalayo ama uu ka shaqaynayo sidii loogu talagalay oo mashruuca loo qorsheeyey kulankan ayaa waxaa looga hadlayay dib u eegis lagu sameynayo mashruuca dhisidda adkeysiga bulshooyinka nugul ee ku nool soomaaliya iyadoo mashruucan uu kasoo bilaaba doono deegaanada dowlad goboleedka jubbaland